إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka fiidnimo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta kamiin u dhigay ciidamada dowladda federaalk oo ku socdaalayay duleedka degmada ceeldheer faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen garoonka baydhabo dagaal askar kenyaan ah lagu dilay hubna loogu furtay ayaa ka dhacay gobolka mandheera ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada ciidamada dowladda federaalk ee degmada ceelwaaq weerar qarax loo adeegsaday iyo dagaal toos ah ayaa lagu qaaday ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolada baay bakool wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaalo ah oo wadadega wilaayadaas wilaayada jubbada hoose ayaa eheladooda ku wareejisay qaar ka mid ah maxaabiistii muslimiinta ay dhowaan mujaahidiinta kusoo furteen weerarkii ay ku qaadeen deegaanka boole xaaji ee duleedka magaalada kismaayo mar kale askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose dalka kenya ayaa laga diiwaangeliyey dhimashadii ugu horreysay ee uu sababay cudurka furuqa daanyeerada aabe iyo wiilkiisa ayaa lagu dilay deegaan dhaca duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta kamiin u dhigay ciidamada dowladda federaalk oo ku socdaalayay duleedka degmada ceeldheer mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa maanta kamiin qorsheysan u dhigay ciidamada dowladda federaalka dagaaladan oo si weyn loogu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa waxay maanta ka dhaceen duleedka degmada ceeldheer gaar ahaan deegaanka geeradle ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud faahfaahina laga helayo dagaalkaasi ayaa sheegaya in lagu dilay toddoba iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo laba iyo toban ka mid ah ay dadkooda uga carareen goobta dagaalka halka shanta kalena ay qaateen waxaa sidoo kale dagaaladaasi ku dhaawacmay kow iyo labaatan askari kuwaasoo dhaawacyadooda la geeyey degmada ceeldheer sidoo kale weerarkaasi ayaa lagu soo furtay laba iyo toban qori wixii warar ahi kasoo kordha wararkeena dambe ayaad ku dhegeysan doontaan insha allah dagaal askar kenyaan ah lagu dilay hubna loogu furtay ayaa ka dhacay gobolka mandheera faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic habeen hore ciidamada mujaahidiinta ay ku garaaceen garoonka baydhabo warkaas iyo war kale oo ku saabsan dagaal askar kenyaan ah lagu dilay hubna loogu furtay oo ka dhacay gobolka mandheera wararkaasi waxaa faahfaahinaya maxamed daahir ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa saacadihii lasoo dhaafay fuuliyey dagaallo ka dhana ciidamada kenya ee ku sugan gobolka n f d ee kenya xoogga ku haysato dagaal culus ayaa lagu qaaday xero askarta kenya ay ku leeyihiin deegaanka kontonka lama helin faahfaahin ku aadan dagaalkaasi ciidamada mujaahidiinta waxa ay sidoo kale dagaal culus ku qaadeen xere ciidamada kenya ay ku leeyihiin degmada lafey ee gobolka mandheera sidoo kale isla mandheera ciidanka mujaahidiinta waxa ay weerareen xerada askarta kenyaatiga ee deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey sida aynu ku helayna ila wareedyo mas-uul ah dagaalka intuu socday waxaa goobta ku gubtay teendhooyin xerada kaga dhisnaa ciidamada kenya waxaa halkaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen laba askar oo ka tirsan ciidamada kenya isla mandheera ciidanka mujaahidiinta al-shabaab waxa ay dagaal ku qaadeen xerada ciidamada kenya ee deegaanka sheekh barow oo hoostaga degmada lafey sidoo kale ciidanka mujaahidiintu waxa ay weerareen xero ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka vinow ee hoostaga degmada lafey dagaalka kadib waxa ay ciidanka mujaahidiintu duleedka deegaanka vinow kamiin ugu dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kaas oo khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey askarta kenya ciidamada kenya ee uu haleelay weerarkan jidgalka ah ayaa goobta kaga cararay saddex askari oo ka tirsan ciidamadooda waxaana ku jiray sarkaal ciidan dhakhtar iyo askari dagaalka ka dhacay duleedka deegaanka vinow ciidanka mujaahidiintu waxa ay ku soo furteen laba qori hal bastoolad iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah maalmihii lasoo dhaafay waxaa xoogaystay howlgallada ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fulinayaan gobolka n f d ee ku jira gacanta kenya geeska kale faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa madaafiic habeen hore ciidanka mujaahidiinta ay ku garaaceen garoonka magaalada baydhabo oo ay xoog ku haystaan ciidamada xabashida etoobiya weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay nin caddaan ah oo ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobey ee ka howlgala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay ciidamada mujaahidiinta ayaa madaafiic ku garaacay xerada ciidamada dowladda federaalk ee degmada ceelwaaq warkaasi war kale oo ku saabsan weerar qarax loo adeegsaday iyo dagaal toos ah oo lagu qaaday ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka baa'i bakool waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobolada ah baayi iyo bakool kuwaas oo lala beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka haddii aynu ku horrayno dhanka gobolka bakool rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday goob ay fadhiyeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku taalla degmada waajid qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal habeendheelmada ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ku yaala deegaanka owdinleh ee hoostaga magaalada baydhabo saldhigyada weerarka lagu qaaday waxaa ku sugnaa ciidamada dowladda xabaashida ethoobiya iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan maamulka la baxay koonfur galbeed dhanka gobolka gadana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutada madaafiicda ayaa saaka tira madaafiica ku garaacay xero ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ay ku leeyihiin degmada ceelwaaq madaafiicda ayaa ku hoobatay gudaha xerada welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu leeg yahay wilaayadii islaamiga shabeellada dhexe ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaalo ah oo wadadega wilaayadaas warbixinta warkaasi cali aadan ayaa soo gudbinaya wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa heshiis dhex dhigtay laba beelood oo walaalo ah oo wadadega wilaayadaasi heshiiskan ayay wilaayada ku guulaysatay inay dhex dhigto beelaha daa-uud iyo moobleen oo ka wada tirsan beelooyinta abgaal labadan beelood ayaa diya loogu kala wareejiyey munaasabad ka dhacday deegaan hoostaga degmada balcad waxaana diyada afar qof wareejiyey beesha daa-uud halka beesha moobleena ay wareejisay diyada laba qof waxaana goobta ka hadlay odayaasha labada dhinac ee diyada kala qaatay iyagoo ka waramay heshiiska la dhexdhigay annagoo ah beeshii moobleen ismacaan gaar ahaan yabadhaalo moobleen annagoo wareejinay laba nin diyadooda oo lacag dhan toddobaatan iyo laba kun waxaan walaalaheen ku wareejinay daa-uud laba nin oo xaggeena jirtay ayakana waxaan kala wareegnay boqol afartan iyo laba kun oo afar qofood ahayd marka waxaan leenahay insha allah haduu layihaho gogoshan waxaa noo dhigtay wilaayada islaamiga gaar ahaan degmada balcad aankoo ah beesha daa-uud waxaa gol noo dhigay wilaayada islaamiga oo shabeellaha dhexe ah waxaan ku kala baxnay walaalahayn moobleen boqol afartan iyo laba kun oo u dhiganto aan siinay oo u dhiganto afar nin aankana waxayna siiyeen toddobaatan iyo laba kun oo u dhiganto laba nin walaaya islaamkana ku mahadsan ilaah ku mahadsan walaaya islaamka kusii mahadsan wabilaahi towfiiq anunkoo ah beesha daa-uud oo anigoo odayaasha ka mid ah waxaan idaacadda ka sii dayhaa walaalahayna moobleen inaan heshiis kala qaadannay oon sida diilmasalaan wanaagsan sabca wanaagsan isku duugnay oo walaayada islaamiga ee degmada balcad gogol wanaagsan oo heybadle noo dhigtay inay heshiis noo kala saxiixday beelaha muslimiinta ah ee dega walaayaadka islaamiga ah ee dalka ayaa markii mudmadow soo kala dhexgala waxay u xugun tagaan maxkamadaha islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayada jubbada hoose ayaa eheladooda ku wareejisay qaar ka mid ah maxaabiistii muslimiinta ahaa ee dhowaan mujaahidiintu kusoo furteen weerarkii ay ku qaadeen deegaanka boole xaaji ee duleedka magaalada kismaayo qaar ka mid ah maxaabiistaas oo laga soo furtay ayaa warbaahinta la hadlay hadalladoodiina waxaa ka mid ahaa shaqadeyda waxaa waaye beere iyo riyer iyo waxbaa iska raacdaa marka anigoo iska joogan baa lisoo qabtay waxay isoo qabteen anigoo buulahaaja inta imaaday galeer galeero fooskuji shubanaya ay gurigay ii qabteen xabsigaan lay dhigay muddo sideed habeenaan ku xirnaay waxay u weedayn inaan inaan al-shabaab ahay qoryaha al-shabaab aan u gada oo maxaan ku yidhahdaa al-shabaab aan la shaqeeya ofla iska wacaan ay ugu dacweeyeen habeen kasta markay sagaalka ala gaara oo qaadka kuqila nin layihahda cabdixabash oo kooxda kooxdaas ah markii qaadka ka dhamaado xilligaas oo saaxlahay asleeyahay iisoo bixi rgaa iisoo bixi iisoo iisoo bogsiyay jirdil iyo ceeji waxaa isoo gaaray jirdil madaxa waa laga garaacay dhabarka waa laga garaacay anagoo xaaladda ku jiro oo waa i xirtay habeenaan ugu beri maalinka dambe dhahaas ii xiri bacaas indhaha ii geliyey sida jug gac ilahay minka hore maxoga aan xanuuni jiray maxoga waan ka jabay il waan beelay maqsas ilahay anagoo yaaban oo nooballan waa cawadaan ku dilaa is leeyahay oo meeshii xabsiga xaarki iyo kaadada iyo martag iyo bakta quranka dhexaalla ayaa al-shabaab meesha ay amaatay sidoo kale nabadoonkooda ayaa isagana ka warbixiyey maxaabiista loo soo daayey anigoo ah cismaan nuuno cabdi oo ka mid ah nabadoonyadii nimankaas oo dhibaato fara badan iyo jirdil iyo ceeji iyo mashquulaad fara badan ay ka muuqdaan oona waxaa dheer qoradii barjiix ee bulxaji ayaa maanta eeko ma arka caafimaad qabo na lagu soo wareejiyey oo toban beri isaga toban beri xirnaay ayaa maanta na lagu soo wareejiyey waxaa in badan mahadsanna kaalaha waaxidka marka kale waxaan u mahadcelinaynaa walaayadii ama mujaahidiintii ama al-shabaab guud dadkii wanaagaas badan u sameeyey dhallinyaradan oo meesha ku dhibaatootay oo toban beri isaga toban beri ku xirnaaday ayaa in badan mahad u celinaynaa annagoo suldaamiintii ayaa maanta na lagu soo wareejiyey oo kana tirsan suldaamiintii ee beesha ormala marka insha allah inta jirto waa intaa mar kale aska mar kale askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya maxamed ibraahim oo ku magac dheer baashow waa askari ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ku sugan degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose waxaa lagu soo bandhigay degmada kurtunwaarey ee isla gobolkaas baashow ayaa ka waramaya waxyaabaha ku dhaliyey inuu isaga soo tago ciidanka dowladda federaalka wuxuu sheegay inuu u dulqaadan waayey dhaqan xumada askarta oo uu sheegay inay cunaan muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan isagoo intaas ku daray in qofkii la arka isagoo dukanaya lagu shaabadaynayo inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maasha allah waa magaceyga maxamed ibraahim maxamed baashow naanadkeyga waaye waxaan ka tirsanaya kuwaan oo murtadiinta oo qoryo alxamdulilah ilaahay isu hanuuniy waxaa ugu bira meesha oo qoryoley la leeyahay hal dagaala ma galan aniga waa aniga qoro mar qoro mar waa ii diiwaan mar way qaadanaayeen mar waa ii diiwaayeen mar way qaadanaayeen faraa leemaad kuuriyaan oo beerlaab oo siina tahan leemaad wallaahi niyo meesha dhaqmu magaalo walaalo waa ningan haddii dhaawacantid lagu daaweynayno oo raasiinkaada bacyar laga keenayo musdoor aan lagu siinayno haddaad dhimatid ay dhinto oo banaan ilaa ku dhintaa tahay haddaad dhaawacantid taas kadaalika waa niman oo adiga waxawaaye salaadna aan dukunayno qashanka iyo heshiiska iyo baktiga laga afuufa haddaad salaada kutid waa lagu leeyahay salaadaasa lagu leeyahay marka laba beri waxaa u xirnaay ayaga salaad aan dukunayna waxay dhaheen ninkaan shabaab waayo askarigan towbadkeenka ah ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray askarta weli ku harsan safka shisheeyaha waxa uuna dhanka kala sheegay inuu maanta faraxsan yahay maadaama buu yidhi aan ahay qof muslim ah wala haddii aniga oo tayda iga yeeli laayeen inaan isoo raacno hal mar hal mar isoo wada qulqulno waa rabay hal mar isoo wada wada raacno oo meesha imaano oo islaamnimo islaamnimo ay ku dhintaan oo hal mar oo kuntuwaare wada imaano waa rabay aniga si niidayda laakiin waxa uu baaqa ilaahay ha soo hanuuni waa waayigan ilaahay ha soo hanuuni insha allah wallahi anigana waxa waaye alxamdulilah ilaahay waafajiya khayrkaan in islaamnimo ku dhinto adduunka iga shaqaysto waxa waaye muslimka islaamka dhaasi aan ku dhex jiro aan ka dhex noolaado haddaan dhimanayna ilaahay waaba islaamnimada ilaahay igu dilo aan ka tuugana insha allah waxaa maalmahan aad u soo badanaya askarta taa'ibiinta ah ee isaga soo baxaya safka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kuwaas oo si raxanraxan ah u imaanaya walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale walaayaadka bakool iyo shabeellada hoose isku soo dhiibeen askar towbadkeenayaal ah dalka kenya ayaa laga diiwaangeliyey dhimashadii ugu horreysay ee uu sababo cudurka furuqa daanyarada sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariya cumar kiiskii ugu horreeyey ee cudurkan furuqa daanyarada ayaa waxaa dowladda kenya ay shaacisay in laga diiwaangeliyey magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya iyadoona ilaa iyo hadda la xaqiijiyey in cudurkan furuqa daanyarada uu u geeriyooday hal qof halka ilaa iyo saddex iyo toban xaaladood oo kale laga diiwaangeliyey magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya magaalooyinkaas oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee nairobi mombaso iyo nakura iyadoona ilaa iyo hadda dowladda kenya ay baadigoob ugu jirto lix iyo siddeetan qof oo kale kuwaas oo lagu tuhmay inay qabaan cudurkan furuqa daanyarada kuwaas oo saddex ka mid ah la sheegay in laga helay xanuunka wasaaradda caafimaadka ee dowladda kenya ayaa walaaca ka muujisay in cudurkan uu ku sii faafo magaalooyinka kale ee dalka kenya iyadoona qofkii isku arkaa xanuunkaasi kula talisay inuu si deg deg ah ku gaaro goobaha caafimaadka si loola tacaalo xaaladiisa caafimaad waddanka kenya ayaa marar kala duwan waxaa sidan oo kale uga dilaacay cudurro saameyn ku yeeshay bulshada kuwaas oo galaaftay nolosha dad badan waxaana kiisaska cudurkan cusub ee furaqa daanyarada ee laga soo diiwaangeliyey dalka kenya uu qaybo ka noqonayaa cudurradaas saameynta ku reebay bulshada aabe iyo wiilkiisa ayaa lagu dilay deegaan dhaca duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud warkaasi maxamed muudi ayaa ka waramaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ku sii xoogaysanaya dilalka iyo dagaalada salka ku haya aanooyin qabiil saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaad hogaysan ayaa waxa ay wiil iyo aabbihiisa ku dileen deegaan dhaca duleedka magaalada dhuusmareeb aabbaha la dilay ayaa lagu magacaabaa cali cabdi shire waxayna sidoo kale maleeshiyadu la dileen wiilu dhalay oo afar jir ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa ka waramay sida ay wax u dhaceen maalmaha dhan waxaa soo laalaawayay dilal qorshaysan oo waxa waaye kolley dad muslimiina loo geysanayay maanta waxa waaye maanta waxaa dhacay dil maanta kolleyba lagu fuliyey kolleyba nin maanta reer guuraay iska ahaay oo maanta cidiisa maanta soo rartay isagoo cidda furaaya maanta waxaa dhacday in maanta lasoo weeraray kabacdigeedna waxa waaye dib loo geystay isagiina naftii la dhaafiyey iyo wiil dhalahow dhalayna waxa waaye kolleyba uu dhaawacmay laakiin wuxuu ugu dhintay markii daba dhaawac ayuu ku dhintay waxaas wax soo laalaabta waay magarat goobtaas waxa waaye waxaa la yihaa beer xaadla la yihaa beer xaadle dhuusamareed waxay ugu aadan tahay dhinacaan kilibaryay ugu aadan tahay abaar waxay u jirtaa waxay u jirtaa afarta kilomitr u jirtaa dhuusamareed u jirtaa goobaha ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo dowladda ayaa waxaa ku soo noqnoqday isku dhacyada u dhaxeeya maleeshiyaad beeleedyo kuwaasi oo dilal kufsi iyo dhac u geystay dadka rayidka ah dowladda federaalka ayaana lagu eedeeyey in aysan waxba ka qaban dagaalada qabaa'ilada iyaga oo xiliyada qaar ciidamadooda ay ku lug yeeshaan dagaalada guud ahaan warkii alfurqaanna waa naga intaa